bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo redio snai waa sabti ay taariikhdu ku beegan tahay lixda bisha labaad sanada laba kun koo iyo labaatan qodobadaad caawa warka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah banaanbax lagu taageerayo maamulka hirshabeelle oo lagu qabta magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan tiro caruur ah uu soo rito xanuunka jadeecada oo la dhigay isbitaalka magaalada jowhar wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka soomaaliya oo ka digta halista gudniinka fircooniga ee gabdhaha soomaaliyeed ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe oo ka hadla shirka wadatashiga qoondada haweenka ee doorashada dalka qaar ka mid ah gabdhaha magaalada jowhar oo taageero ka dalbaday madaxda maamul goboleedka hirshabeelle xubinta sarifka iyo suuqyada ayaad ku maqli doontaan ee akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah w h o oo shaacisay wadamada aan la sii doonin tallaalka xanuunka covid nteen iyo sababta ka dambeysa
hay-adda caafimaadka adduunka w h o waxay ku dhawaaqday in coronavirus ama covid toban ee sagaal uu yahay halis caafimaad oo adduunka soo wajahaysa naftaada iyo bulshadaba ku caawi inay ka badbaadaan fayraskan sida aadka u faafa haddii aad safartay ama aad dhex gashay dad badan waxaa laga yaabaa inuu kugu dhacay covid toban iyo sagaal waxaad dhici karta inaad fiicnaan dareemayso ha yeeshee aad xambaarsan tahay fayraska adigoon lahayn wax calaamad ah dadka kalena aad u gudbin karto qaad tallaabooyinka soo socda si aad dadka uga ilaaliso inuu ku dhaco fayrasku gacanna ka geyso xakamaynta fayraska xiro maaskiga ama afdaboolka ku dhaqan kala fogaanshaha bulshada una jirso dadka kale ugu yaraan laba mitir si joogtaha u dhaq gacmahaaga haddii aad awooddo joog gurigaaga oo la soco caafimaadkaaga fiiro gaara u yeelo calaamadaha hargabka oo kale ah haddii aad xanuun dareento wargeli xarunta caafimaad ee deegaankaaga faahfaahinintaasi dheer mar walba kala soco xogaha ka soo baxaya wasaaradda caafimaadka ee deegaanka aad ku sugan tahay xusuusnow inaad qayb ka qaadan karto yaraynta faafidda covid toban iyo sagaal
dhegeystayaal intaad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada warka habeenimo kuwooda ugu doorkaroon haatana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan aan ku horeeyee banaanbax lagu taageerayo maamulka hirshabeelle ayaa lagu qabtay magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan siduu warbixintaasi kusii faahfaahinayo cabdiweli axmed hilowle kulankan uu ahaa mid ay iskugu yimaadeen qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa ahaa mid ay ku taageerayaan maamulka hirshabeelle qaar ka mid ah dadka ka qayb galay kulankaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa madaxweynaha hirshabelle ka dalbaday inuu tago magaalada beledweyne islamarkaana waxa uu u qabto shacabka ku nool gobolka hiiraan ujeedin gobolka hiiraan waa isku soo bannaan baxnay dhammaan raggeenna dumarkeenna haweenkii waayeeladii macalardadii waxaa u soo bannaan baxnay oo bannaanka usoo istaagnay madaxweyneheenna hirshabelle inuu noo yimaado dowlad la'aan wax xal oo la gaaraha ma jirto madaxweynaha hirshabelle waxaan ka codsanaynaa oo cod dheer iyo cod gaaban midna ugula hadlaynaa inuu noo yimaado wax kasta miiska wada hadalkaan ku hadalno xaquuqdii xaqii naga miiska noo saaro maasha allah waana soo dhawaynayna madaxweynaha waana taageersannahay hirshabellena waxaan leynahay ha israacdo hirshabelle maxaa tireen ha israacdo hirshabelle waxaan dhahnay ha israacdo madaxweynaha soo dhawaada madaxweynaha ku-xigeenka ninka la yidhaahda yuusuf axmed hagar dabageed magaalada uu joogaa maanta waa ujeedaa sidaan usoo bannaan baxnay waxaan leynahay annaga waxaan raacsannahay dowladda hirshabelle waan raacsannahay dowladlaan wax mataraysa seven wax maxalinaayo xal wuxuu ku jiraa wada hadal maalintaad imaanaysidna maasha allah magaaladoo dhanaa kuu soo baxayso macalartada macalhaweenta macaloodayaasha wax kuu kala haraa ma jiro waxaan kulaynahay soo dhowow madaxweyne waa ku taageersanahay madaxweyne waxaan filaynaa xaqii xuquuqda naga maqan inaad miiska noo saari doontid wax alla wixina sirtaan waa dadkaaga shacabkaaga waaye intaa waa lagu taageersan yahay waa kusugu waynaa soo dhowow
magaalada beledweynaan ku noolnahay aan degannahay soo dhowow waa ku baahannahay dowladnimaan rabnaa inay dowladda israacdaan rabnaa gacmaha isqabsanaan rabnaa dhibaato iyo qallaaso maalin walba lagu jiri karo in xal la keenaa la rabaa laga wada heshiiyo laga wada dhaqmo nabadda hadan noogu jirto laakiin maanta waa qanacsannahay waxaan ku qanacsannahay madaxweyne ku-xigeenka waxaan ku qanacsannahay madaxweynaha hirshabeelle waxaan rabnaa xalli guudlaawe inuu gobolkan si nabada uga soo tago hirshabeelle hirshabeelle madaxweynaha hirshabeelle ana waxaa maanta musaa banaan baxnaa banaanka u imaanay madaxweynaha hirshabeelle warka mandhayna madaxweynaha hirshabeelle soo dhowow dowladnimaan rabnaa inays dadka in las xabadeeyo ilmaheena la xabadeeyo caruurteena la xabadeeyo ma rabna waxaa rabnaa dowladda inay israacdo maamulka hirshabelle ayaa muddooyinka dambe wado dadaalo lagu xalinayo dadka qaba dabashooyinka waxaana maanta gobolka hiiraan lagu qabtay banaabax lagu taageerayo maamulka hirshabeelle tiro caruur ah uu soo ritayay cudurka jadeecada ayaa la dhigay cisbitaalka magaalada jowhar siday warbixintaasi kusii dheereynayso maryamo sheekh cabdi
ku dhowaad labaatan ku dhowaad labaatan caruura ayaa u jiiftay isbitaal goboleedka gobolka shabeellaha dhexe caruurtaas oo soo ritay cudurka jadeecada waxaana inta badan laga keenay tuulooyinka buurfuule moyko maandheere brimo iyo xaafadaha magaalada jowhar doctor xasan cali indhooy oo bartay cudurada guud islamarkaana ka shaqeeya qeybta caruurta ayaa redio isnaay u sheegay tirada caruurta ka bogsatay iyo inta hadda u jiifta dhammaadkii bishii januari iyo bishan februari isbitaalka gobolka shabeellaha dhexe sida rutiinka oo joogtada saaka waxaan fasaxnay ciyaal ka fiicnaaday oo yacni normally iska fiicnaaday oo cuntooyinkooda qaadan karaan oo aan yacni daawooyinka sharuubooyin oo kale waxa aan sii karna waa siinay saaka waa fasaxnay marka toban iyo sagaal caruuraha joogto lix sano ilaa lix bilood u dhexayso yacni isbitaalka si guudna yacni gaar ahaan qeybta caruurta hadda aan xoogga saaroohaynaa gaar ahaan dadkaynan aanan tallaalkii waxaas qaadan horena ayna ugu dhicin baadiyaha fogfogna ka yimid ee magaalada ku cusub ee la kulmay dadka qabo caruurtan oo da-dooda u dhexaysa lix bilood ilaa iyo lix sano jir ayaa lagu dabiibayaa isbitaalka gobolka shabeellaha dhexe ditoorka ayaa kula dardaarmay waalidiinta ilmaha in ay siiyaan tallaalada kahor inta oo cudurka soo ridanin sidoo kalena ay siiyaan marka ay caruurta gaaraan sagaal bilood
ciyaalka yacni cudurkan waa laga tallaalaa tallaalkuna meel kasta oo goobaha caafimaadka laga heraa gaar ahaan m c h yada iyo hosbitaaliska iyo isbitaalada waxaana la tallaalaa markii ay xilligan oo kale haddii ay jirto cunuga lix bilood haddii uu soo gaaro oo uu kasoo gudbo in la tallaalaa loo baahanya de ahaan markii cunugu meesha aynan ka jirin jadeecadu oo yani outbreak outbreak ayna jirin oo markaas jadeeca iyo deegaankaas ka jirin cunuga markuu sagaal bilood jiro ayaa la siiyaa marka yacni haddii la siiyo ciyaalka waxay ka heli doonaan difaac adag haddii lacalla ay xataa ay jadeeca dilaacdo waxaa dhici karto inay sardhaban u noqoto sida af soomaali ahaan waxa lagu yidhaahdo oo calaamadihii iska yaraadaan complicationadii yes ayna zaa'id u qabanino dhibaato badan ayna horta isbitaalku wuxuu u adeegaa kasoo biloaba meesha la yidhaahdo gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe degmada jallaqsi buulo burde ilaa aadanyabaal raagaceelle ilaa dhulkan oo dhan toona balcad mahadaay oo dadka yimaado isbitaalka serviska dadkaasa adeegyada isbitaalka bixiyo dadkaasa ka faa'iidaysto cudurkan oo ka mid ah lixda cudur ee dilaada ayaa waxaa jirta soomaalida in ay dhaqan ahaan u isticmaalaan marka ay ku arkaan calaamadaha jadeecada in ay ku sameeyaan daawo dhaqameedka halkaas oo ilmaha ay mararka qaar gaaraan nafaqadarri ka dhalato cudurkaasi iyadoo sidoo kale ay saameyn ku yeelato oo ilmaha qaarkood ay ku dhagabeelaan halka kuwa qaar ay indhaha naafo ka noqdaan wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka soomaaliya ayaa ka digtay halista gudniinka fircooniga ee gabdhaha soomaaliyeed warbixintaasi waxaanuu soo jeedinayaa cusmaan cabdalle cusmaan
lixda febraayo waa maalinta u dulqaadasho la-aanta gudniinka fircooniga ee gabdhaha soomaaliyeed kaas oo lagu qabtay maanta magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya munaasabada xuska maalinta u dulqaadasho la-aanta gudniinka fircooniga waxaa ka qayb galay wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka soomaaliya ururka haweenka gobolka banaadir waalidiin iyo qaar ka mid a umulso dhaqameedyada ka howlgala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ugu horeyn waxaa goobta ka hadashay ditoreyso ubax faarax axmed oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka iyo daryeelka qoyska ee wasaaradda haweenka xukuumadda soomaaliya midaan ogaano wax caafimaad ah oo ku jiro in gabdhahana la guda ma jirto oo meelay ku qoran tahay ma jirto waayo waa xubin ilaahayna siiyey wax walbana hooley meesha ilaahay u yeelay hadda sankaygoo kale laba dulaaluu leeyahay haddii hal dulaal leega xiro of course waa neefsanaya laakiin neeftay ugu adag tahay gudniinkana waa sidoo kale dhibaatooyinka horta oo lala kulmo islamarkii gabdhaha la gudo maxaa ugu horeeyo dhibaatooyinka gudniinka keena waxaa u kala saari karnaa mid oo acute onset isla markii saacadihii la guda kabacdi maalmo ku xigto iyo dhibaato imaan karo sanado kabacdi sidoo kale waxaa goobta ka hadashay suldaane axmed maxamed oo ka mid ah ururka haweenka gobolka banaadir taas oo wasaaradda ugu baaqday inay shaqaalaysiiso haweenka ku shaqaysa umulse dhaqameedyada ee ka howlgala muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya dadka dadka gudaayo waa inaa shaqaalaysiin haddaadan shaqaalaynina dhuumashaalku waa badaha hoosta ka guuraya ilaa gobol ilaa degmo ha looga yeero yaa wax gud yaqaan yaa la cabsi gelin yaa wax gud yaqaan waa shaqaa la siinaa qofku wax gudi taqaan ha la yiraaho ha loo yeero ha la shaqaaleeyo ugu dambeyn wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka soomaaliya marwe xaniife maxamed ibraahim xaabsade ayaa ka hadashay wasaaraddeeda waxaa uga degsan gudniinka fircooniga ah ee gabdhaha soomaaliyeed lagula kaco wasaarad ahaan waxaan ka shaqaynaynaa sharcigii ee ahaa anti f g m bill ama sharciga diidaayo gudniinka fircooniga ah kaasoo horyaala wasaaraddu ay ka shaqaysay sanado badan ka hor oo horyaala walaa wasiirada annagana aan rabno inaan dardargelino oo la baasgareeyo si gabdhaha yaryar oo gabdhaheedii aan dhalnay ah aan uga badbaadino halista f g m-ka ama gudniinka fircooniga ah guud ahaan ayaan rajaynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed oo geeska afrika ku nool waxaan kala dardaarmaynaa in gabdhahoodii aysan ku sameynin gudniinka fircooniga kaasoo ah aada dhaqmeed aada u xun caafimaadkooda iyo noloshoodana saameyn weyn ku yeelanayo gabadha waxay ku noqonaysaa xasuus aan ka go-in markay yar tahay markii la gudo cabsida ka qaado ayay xasuusnaanaysaa markay dhalaysay ahdina saameyn ku yeelanaya oo mararka qaarba laga yaabo inay u dhimato sidaas darteed hooyooyinka soomaaliyeed oo hor fadhiyo waxaan kala dardaarmayaa in ay gabdhahooda ku sameynin aada dhaqmeedkaas aadka u xun sidoo kale gabdhahoodii ay ku ekaanin dariskooda ay u sheegaan intay gaari karaan ay gaarsiiyaan inuu yahay aada dhaqmeed aada u xun ayna eg noqoto sanadkii noogu dambaysay oo intaas aan ku ekayno sanad walba maanta oo kale ayaa dunida sanad walba maanta oo kale ayaa laga xusaa soomaaliya maalinta u dulqaadasho la-aanta gudniinka fircooniga ah taas oo dadka looga digo dhibaatooyinka iyo halista gudniinkan uu u leeyahay gabdhaha yaryar ee soomaaliyeed
ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay shirka wadatashiga qoondada haweenka ee doorashada dalka sida warbixintaasi noogu soo jeediyo cabdicasiis xasan cabdulle
magaalada muqdisho waxaa muddooyinkan dambe ka socda kulamo looga hadlayo arrimaha masiiriga ah ee haweenka waxaana soo qaban qaabiyey wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka soomaaliya iyadoo kulamadaasina ay ka qaybgalayaan ururada haweenka ee maamul goboleedyada dalka gaar ahaan waxaa looga hadlayaa doorka siyaasadeed ee ay haweenka ku leeyihiin sidii dalka ay ugu dhici lahayd doorasho loo dhan yahay iyo xuquuqda qoondada haweenka ee kuraasta dowladda gudoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe madiine cadow colow oo ku sugan magaalada muqdisho islamarkaana ka qaybgalaysa kulankaasi ayaa faahfaahisay shirka waxaa looga hadlay iyo muhiimada ay u leedahay haweenka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa hirshabeelle ku nool waxaan ka qayb galay shir qaran oo haweenka isteedyada ay yimideen waxaa looga hadlaayay maxaan ku idhahdaa isbedelka oo hadda waktiga maanta ku jiro oo xaasxaasiga oo maanta dalkaynu ku sinanaya laga hadlaayay annagoon cidna raacsanayn ayaan danta dalka iyo ummadda danteeran ka hadalnay haweenaan nahay dhibaatadu annagay nagu dhace xoogayna iyo waxaan midayhaynaa gabdhaha soomaaliyeed waa garan kartaa soddonka sano iyaga waa waxaa badbaadada waday waxa dhibaatada ku dhacaysana waa ayaga haweenka soomaaliyeed haddaan nahay waxaan idinka codsaynaynaa siyaasiyiinta soomaaliyeed inay miiska wada hadalkooda tagaan aad iyo aad aad yay muhiim u tahay inaan la soconno isteedyada oo maxaan ku idhahdaa anigoo weliba gobolka magaalo madaxdi maadaama aan joogo ku hadlaaya isteedka magaciisaan ku hadlaayay oo hirshabeelle aad iyo aad ayay muhiim noogu tahay dhibaatada oo nanka naftigayna colaadaha na haysta oo kamid naha naftirkayna aan nahay isteedyada naftirka hore maanta aan deganayn oo dadka qabaa'ilada iyo dhibaatadu ay haysataan ka mid maha oo maxaan ku idhahdo baaqadii loo jeedaaye ilaa waxaan u jeedinay meel walba oo soomaalidu ku dirirayso dirirta inay nabad ku bedeshaan dhinaca kale gudoomiye madiino ayaa hoosta ka xariiqday in ay wadaan dadaalo lagu doonayo in dastuurka heer federaal iyo midda maamul goboleeda lagu daro qoondada haweenka si loo dhammaystiro tirada boqolkiiba soddonka ee haweenka ay leeyihiin taasaa kasoo ka martay qoontadana waa leenaha barya ma ahan waxaan iyaga ka tuugayna ma ahan gibirta soomaaliyeed meel walba mahay joogtay ku leedahay qoontada haweenka waa waa biyo kama dhibcaan waa marka waxaan waxaan codsanay inay naqato dastuuri qoontada haweenka la tuugi maa dastuuri iyadoo eh ha noogula daro ee maxaweeto dastuurka
shirkan oo ka mid ah kulamada heerka caalamiga oo ay yeeshanayaan haweenka dowlad goboleedyada iyo kuwa dowlada dhexe ayaa weli muqdisho ka socda waxaana looga hadlayaa arrimaha siyaasada dalka gaar ahaan xiliga kala guurka ee doorashooyinka wadankeena iyo kaalinta haweenka ay ku leeyihiin
qaar ka mid ah gabdhaha magaalada jowhar ayaa taageero ka dalbaday madaxda maamulka gobolka shabeellaha dhexe qaar ka mid ah gabdhaha ku nool magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle ayaa inta badan ah kuwa u baahan in loo sameeyo shaqo abuur maadaama intooda badan ay yihiin kuwa wax bartay balse u baahan garab istaag farxiyo xasan waxa ay ka mid tahay gabdhaha wax bartay ee ku nool magaalada jowhar waxayna sidoo kale bartay xirfadda sameynta cunooyinka fudfudud waxa ay maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada jowhar ka dalbatay in ay garab istaag u muujiyaan si ay xirfadeeda iyo aqoonteeda ugu maarayso nolosheeda waxaan ka mid ah gabdhaha wax bartay ee ku nool degmada jowhar xirfada sameyska cunto sameyska macmacaanka wax walbo waa shaqo aada u wanaagsan maasha allah halkaasa shaqo ka haynaa maamulkii shabeelle waxaan ka dalbanaynaa inuu noo sameeyo shaqo abuur iyo goobo ganacsi a wax ku ganacsan si aan xirfadeena shaqo usoo bandhigno xirfadan waxaa ii dheer xirfada kombyuutarka sekretaariya xafiisyada dowladda waa kusoo shaqeeyay aadaan ugu takhasusay kombyuutarka xirfadooyinka maasha allah wax badan waa ii dheeryihiin training oo hal sano cutakarinta ka hor waxaa aqoonay kombyuutarada qaalko meelaha laga maromaro hal sano training soo maray cunto karinta waa xirfado waa u leenahay waa aqaanaa ani ahaan wax walba waan aqaan kuwa ilamid way jiraan oo u baahan in la taageero oo xirfadooyinkooda loogu taageero si ay markaa usoo bandhigaan xirfadooda shaqo dhiirigelin way u baahan yihiin iyo xirfado ay ku shaqeysa si markaa ay usoo bandhigaan xirfadooda shaqo dhiirigelin noloshooda yacni si loo dhiirigeliyo inay hore u socdaan gabdhaha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan jowhar ayaa ah kuwa ka mira dhaliya xirfadaha ay barteen ayna codsadaan in laga caawiyo sidii ay qeybtooda ugu qaadan lahaayeen kobaca dhaqaalaha gobolka waa tahay dhegeystayaal wil waxaad maqlaysaan warka habeenimo idaacadda isnay haatana kusoo dhawaada xubinta sarifka inuu soo jeediyo cabdiweli axmed hilowle mahadsan daxle macali ibraahim dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada boqolka dollar ayaa suuqyada magaalada jowbar heerka qabashada waxaa lagu kala sarifanayaa laba milyan lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliya halka heerka bixinta suuqyada magaalada jowhar lagu kala sarifanayo laba milyan lix boqol iyo soddon kun oo shilinka soomaaliya kontonka dollar ayaa suuqyada magaalada jowhar waxaa lagu kala sarifanayaa heerka qabashada milyan saddex boqol oo kun oo shilinka soomaaliya halka heerka bixinta suuqyada magaalada jowhar kontonka dollar lagu kala sarifanayo milyan saddex boqol shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliya guud ahaan xubinta sarifka iyo suuqyada waana geenta aan dib idinkugu celiyo qeybaha ka haray warka
intaasi aan kaga gudubno xubintaasi sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar markana w h o ayaa shaacisay wadamada aan la sii doonin tallaalka xanuunka covid nteen iyo sababta ka dambeysay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa shaacisay in dalalka tanzaniya iyo burundi aanay ka mid ahayn dalalka heli doono tallaalka covid sagaal iyo toban w h o ayaa sheegtay in hindisaheeda confax uu afrika gaarsiin doono shixnad tallaal covid nteen ah oo dhan sagaashan milyan oo dhibcood dabeeqada bishan aynu ku jirno ee februari hay-adda ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay ku dhowaad saddex boqoliyo labaatan kun oo dhibcood oo tallaalka bifizer la gaarsiin doono afarta dal ee kala ah ruwanda comboverde south africa iyo tunisia toddobaadkii hore ayay ahayd markii ay tanzaniya ku dhawaaqday in aysan haysanin wax qorsho ah oo ay ku aqbali karto tallaalka covid nteen wasaaradda caafimaadka burundi ayaa iyana sheegtay inay xooga saari doonaan dhaqangelinta tallaabooyinka lagu gaashaanto faafitaanka xanuunkaasi burundi ayaa diiwaangelisay in ka badan kun iyo lix boqol oo kiisoo xanuunka korona sida ay ku warantay xarunta ka hortaga xanuunada afrika ee c d c guud ahaan kiisaska xanuunadan ee qaaradda afrika ayaa gaaraysa saddex dhibac lix milyan oo kiis halka dadka u geeriyoodayna ay tiradooda gaadhay sagaashan iyo saddex kun lix boqol afartan iyo toddoba ruux dhegeystayaal warkii aad kala socoteen idaacadda isnaay waanaginta anigoo xaliimo cali ibraahim ayaa idinla socodsiinayay dhanka farsamada injineer zakayo haatan intaan ku kulmi doono warkan kiisa xiga nabadgelyo